wasaaradda arrimaha gudaha jubbaland ayaa waxay magaalada kismaayo ku qabatay tobabar aqoon kororsi a oo ku saabsanaa soo bandhigista qorshaha howleedka bulshada u qabatay qaar ka mid ah guddoomiyaasha tuulooyinka hoos yimaada degmada kismaayo tobabarka ayaa waxaa lagu baranayay sidii loo soo bandhigi lahaa qorshayaasha howleedka bulshada oo muhiim u ah bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka jubbaland qaar ka mid a guddoomiyaasha ka soo qaybgalay tobabarka ayaa waxay soo dhaweeyeen sida ay muhiim u tahay in guddoomiyaashu ay soo bandhigaan qorshaha lagu horumarinayo deegaanka waxyaalihii aan qornay oo warqadaha goonnada tuulooyinka qaarkood baahiyadoo goonni u qoreen iyo mid jamaca loo qorayba labada waa la soo bandhigay wiilasha dhallinyarada waa isku howlay oo wasaaradda arrimaha gudaha la shaqeynaya aad baa umahadsantihiin shaqo fiican baa qabateen waa inaga mahad celinaynaa anugu waxaa mikrofoonka ugu soo dhawaaday waddadan la leeyahay waddada hala sameeya xeebta ragga dadka fadhiyaan tuulooyin badan oo xeebtaa fadhiya xeebtaasna waa khayraadka khayraadka koowaad baa la dhihi karaa soomaaliya maxaa yeele hadda waxaa jira mashruuc la yihahdo madmaal wasaaradda kalluumaysigan waa la shaqeynaa mashruucaas wuxuu anfici karaa soomaaliya jubbaland dadka jooga dhan buu anfici karaa ilaa afartan milyan konton milyan doolar marka xoolihii way iska yaraadeen laakiin baddii baa khayrkii waa noo buuxa ajnabi baana guranaya marka kuma baraarugsano dadkeenna inaan ku baraarujinno baan horta microfoonka ugu soo dhawaaday wasaaradda arrimaha gudahana waxaan leeyahay bal isoo kala bixiyo na soo gaara xeebaha iyo dhulka mara
saddexdan beri waxaa nolo tababare waxqabadka iyo wadatashiga aada iyo aaday ku maxadsan yihiin wasaaradda iyo degmada sida hadda wadatashiga loo samaystay si noola soo dadeji lahaayey si noola fahansiiyey aada iyo aada ugu fahansan nahay oonan ugu dhaadhacna anakana oo la dhacnay garabkiina allah galaa adin leenahay insha